إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka doornimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah falanqeeya siyaasadeed ayaa waxa uu ku taliyeen maxkamad la soo taago madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo meydka gabar muddo la weysnaa ayaa waxaa laga helay degmada dayniile ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaalo culus oo waxay ku qaadeen qaar ka mid ah fariisimaha askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee gobolada dalka qaarkood ku yaala idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakada shabaab almujaahidiin ayaa baahisay dardaaranka naftii hurihii fuliyey oo weerarkii qaraxa ahaa ee lagu bartilmaameedsaday saldhigga degmada kacda ee magaalada muqdisho oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka qaarkood ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay dileen ganacsado ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha xilli uu joogay goobtiisa ganacsiga intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن falanqeeya siyaasadeed ayaa waxauu ku taliyay inu maxkamad la soo taago madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo xasan sheekh cali oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa waxa uu sheegay in farmaajo intii kursiga uu ku fadhiyey uu daadiyey dhiig badan amaba dad badan dilay waxa uu sheegay inaanay ahayn inuu iska tago wuxuu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay lagula xisaabtamo dembiyadii uu galay wuxuu soo hadal qaaday qaar ka mid a weeraro farmaajo uu ka dambeeyey oo dad ay ku dhinteen oo kuwana ay ku dhaawacmeen macnaha marka maxkamadda la geynayo ma ogoli in farmaajo in la dulmiyo laakiin haddana fii nafsi lwaqti in farmaajo ijraamka oo waddankan ka galay in layska sii daayo ma ogoli sababto waxay tahay madaxweyne kasta oo yimaada sidaasoo uu dhaqmaa haddii madaxweynuhu sidii farmaajo u dhaqmanay soomaaliya dowladnu qamee waa inay madaxweynayaashu ka cabsadaan qaanuunka saas darteed hadda tusaale ahaan waa in in farmaajo hadduu rabo inuu nabad iyo sharaf ku noolaado waa in la geeyo maxkamad waa inuu tago maxkamad dadka uu ku dilay guriga cabdiraxmaan abshakuur dadka uu ku dilay gido uu ku dilay dadka uu baydhabo uu ku dilay dadka uu dhuusamareeb uu ku dilay dadka oo sida gardarada u maqan in farmaajo in la weydiiyo waa wuxuu intaasi ku daray in loo baahan yahay sidoo kale farmaajo in lagula xisaabtamo lacag tiro badan oo la luunsaday intii kursiga uu ku fadhiyey taas oo lagu tuhumayo in asiga iyo xubnaha dowladda uu madaxda ka yahay ay siyaabo qaldan u isticmaaleen in farmaajo in la weydiiyo waaye lacagtii miisaaniyadda laba kun iyo toddobayo tobankii sideediyo tobankii sagaaliyo tobankii labaatankii kow iyo labaatankii meeshii la geeyey kii asaa qaabilsan in la waargeeyo in la weydiiyo waayo wixii kaleeto oo qas iyo qalalaaso uu sameeyey in la weydiiyo waa ina farmaajo oo lagu maxkamadeeyo laakiin marka la maxkamadaynayo waa inu helo cadaalad madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sanad dheeraad ah kursiga ku fadhiya ka gadaal markii afartiisii sano ee hore ay dhammaatay iminka waxaa socota doorashada xildhibaano iyadoo shisheeyuhu ay ku qasbeen dowladda federaalka in arrimaha doorashada ay horay u sii wado wuxuu doonayaa mar kale farmaajo in uu madaxweyne noqdo masacadda inay u suurogeli doonto iyo in kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaalo culus waxay ku qaadeen qaar ka mid ah fariisimaha askarta dowladda federaalka ah iyo shisheeyuhu ay ku leeyihiin gobolada dalka qaarkood cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa weeraro habeen ka hor ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo weerarkaas waxaa la xaqiijiyeen laba askari ay ku dhaawacmeen mid ka mida waxaa lagu magacaabaa maxamed talaash halka kan kalena lagu magacaabo xasan dheere gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay dagaal ku qaadeen fariisiin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin halka loo yaqaano cali diyaar oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa shabeellaha hoosena maalintii shalay waxaa ka dhacay weerar qarax ah oo lala beegsaday guddoomiyaha deegaanka mareere ee ugu magacaaban dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo maxamed abuukar inta la xaqiijiyey qaraxaas waxaa ku dhaawacmay maxamed abuukar oo ahaa guddoomiyaha la beegsaday iyo sidoo kale afar askari oo isaga ilaalo u ahaa sidoo kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada ka soo duulay dalka yuganda ay ku leeyihiin deegaanka buulamareer weeraradan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo maalintii shalay shiishyahanno ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay toogasho ku dileen laba askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland oo ku sugnaa afaafka hore xerada singaleer ee duleedka magaalada kismaayo mid ka mid a ayaa ahaa sargaal lagu magacaabi jiray jaamac gaal meydka gabar muddo la weysnaa ayaa waxaa laga helay degmada daynile ee magaalada muqdisho sida warkan uu ku eegayo haashim cabdinaasir waxaa magaalada muqdisho ku soo badanaya dhacdooyinka murugada leh ee loo geysanayo dadka shacabka ah ee ku nool magaalada kuwaas oo inta badan ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ee culayska badan ku haya bulshada gobolka banaadir maalintii shalay waxaa degmada dayniile laga helay meydka gabar ka mid a dadka deegaanka taas oo si arxan darro ah loo dilay mid ka mid a dadka deegaanka ayaana ka warramay sida ay wax u dhaceen gabadha gabadha ganacsataa ahayd gabadha meydkeedana saaka waxaa laga helay raadeer boorliska godka qaraalaa godka qaraar hataa waxaa la dhahay xibteeda qaar kamid a la jira gabadha waxaa u dambeysay shala markay shaqadeeda aadaysay waxaan laga warhelay inay ciddooda soo wacdo teleefoonahooyada isku wareegteen waa jirta laakiinse meydkeeda saaka la helay shalay markii gurigeeda ka bixaysay hooyada ugu wardameysay laakiin teleefon waa lasoo dirayso wixii looga iimeelay socdaan waa ay soo sheegaysay goobtada ganacsigeeda marka tegaysana gabdhihii abjoog waxay tiri alaabtan intii fiiriya intaa laga wacayo ma ahan markii ugu horreysay oo degmada dayniile sidaan oo kale dad shacab ah loogu dilo waxaana ciidamada dowladda federaalka inta badan lagu eedeeyaa in ciddii ka diida inay dhacaan ama ay kufsadaan ay u geystaan falal dil ah idaacadda alandalus ee ku hada shacabka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa baahisay dardaaranka naftihuurihii fuliyey weerarkii qaraxa ahaa ee lagu beegsaday saldhigga degmada kaxda ee magaalada muqdisho oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka ah maxamed daahir cali sugo ayaa warkan eegaya wakhtiga aan jihaadka soo galay waa kun afar boqol afartan iyo kowda idaacadda al andalus ayaa xalay baahisay dardaaranka naftii horihii furiyey camaliyadii lagu burburiyey saldhigga booliiska degmada kaxda ee magaalada muqdisho camaliyadda oo daahfur u ahay dagaal lagu furtay gawaari iyo hub argagaxna dhaliyey ayaa dhacday shan iyo tobanka bishan maxamed xasan oo loo yaqaanay asadul islaam waxa uu ahaa shabaab fooda geliyey da'da siddeed iyo toban jirka ku barbaaray harka shareecada islaamka xaadiray dagaallo ka dhacay wilaayaadka islaamiga ah shabeellaha dhexe iyo mudug waxa uu ku dhashay deegaanka gambooleh ee shabeellaha dhexe waxaana uu ka soo jeeday jufada caloofi ee beesha gaaljecel ka hor inta uusan naftiisa ka iibsan allah waxa uu ka tegay dardaaran muhiim ah oo ku socda dhinacyo kala duwan mar la weydiiyey waxa ku riixay in naftiisa uu bixiyo ayuu laba qadiyadood ku soo koobay akhi waxa uu kalafay naftii inuu bixiyo kitaabka allah oo maanta cadow kasoo duuli oo maanta meel walba uu jeesjeesaya oo maanta meel walba ku ihanisanaya midda kale ku xigta uu kalafta waxaa waaye gabdhaha muslimaadka oo xabsiya cadowga lagu tacdiibinaya
isagoo soo qaadanaya aayado ka mid a qur-aanka kariimka waxa uu maxamed ku biiray ragga isaga la midka ahaa ee meesha ka saaray wararka ka soo yeeray cadowga shabaabka ee ku aadan in lasoo qalday naftood hurayaasha ka tirsan xarakatu shabaab almujaahidiin maanta ninka oo istishaadiga lafahiis markoo kalfaninaya ma ahan inaan la qalde allah subxaanah watacaala aayadiis ayaa ku dhabaynaya oo ah waman innaasi man yashri nafsahu ibtiqaa'a maradaatiillah iyo aayadda in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum ilaa aakhiri aaya aayadahaas ayaa ku dhabaynaya ma ahan inaan lasoo qalday kuwa gaalada oo murtadiinta iyo kuwa u shaqeeyaba oo maanta dhahayn waa lasoo qalday wallaahi been ayaa sheegaan mana la qaldan waa nin ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa u nusrinaya walaa tulquu biaydiyakum ila tahluka waxaa ka horeeya wa anfiquu fii sabiili illaah walaa tulquu biaydiyakum ila tahluka maalka sheegaysa maal ayaa laga sheekeynaya maalkaas bixiyaa leh nafafigeena gacmeena tahluka isku keenin maalkaasoo la haysta ayaa tahluka loola jeeday dad ayaa saas ku fasiray kuwa maanta waa la qalda dhahayaan meesha kuwaas ayaa lamid yihiin oo aabayaashooda raadkooda ayaa haayeen aabayaashan raadkan ayaa haynaa fariin ayuu u diray shisheeyaha kusoo duulay dalka akhi fariintii gaalada waddanka soo doosho ku wajahan waxaa waaye awalan waxaa leeyahay tuubuu ilallahi towbata nasuuxa ilaahi subxaanah watacaala u tooba keena oo diinta alla qaata maanta wallaahi aniga istishaada inan gala inan khamaasi gala kama zuulin ilaa mujaahidka noogu dambeeya ka shahiida wax walba dhaha magac kasta noo bixiya nooca rabtaa noo dagaalama insha allah anigana kama zuulina in camaliyaad ishaada iyaday ku beegsanin ilaa ka tooba keenaysaan allah subxaana watacaala ayaanuu sheegay ina mujaahidiinta kuwa uu ama xumaadaan ama baaba-aan way ku kala keenaya marka maanta wax aniga u dagaalamayna waa maanta oo ina diideen laa ilaaha ilaa maxamedun rasuulullah marka laga soo tago shishaayaha uu sidaasi kula hadlay waxa uu dhanka kale maxamed la hadlay oo fariin kale ku wajahaya cumilada shishaayaha u shaqeeya martida waxaa leeyahay ilaah subxaana watacaala tooba keena maanta waxaa idin qaldaay waa qaadkaas walaahi qaad a akhare wax ka idin taray waxay ogaateen ina maanta qaadkan diidin ku iibsateen meelna idinla gaari doon oo meel fadhigiina oo noqon doona fadhi murugeed insha allah walaala mujahidiintan waxaa diyaar u hiin sidii idinku baabi'i lahaayeen walaahi gaari isrishaadaeeda ku burburnaynaa insha allah bartama idinka dhigaynaa waraysiga laga qaaday naftii horihii fuliya camaliyadii beegsatay saldhigga degmada kaxda ee magaalada muqdisho oo aad u dheeraa waxa uu dhanka kale dardaaran kaga tegay ehelkiisa waxaa leeyahay aabay ilaah subxaana watacaala waxaan kaa rajaynayaa ilaah subxaana watacaala in ku gaarsiiy maasilad aan rajaynays insha allahu tacaala maanta wax sabab una wajahaadka in soo haleela oo adiga hooyadii waxaa leeyahay hooya insha allah sawir hooy macan walaahi ana kuma baxin wax oo dhib ah kuma baxin maanta waxaa u baxay sidii kuu shafeec qaadalahay walaahi ilaah subxaana watacaala waxuu maalintii oo uurkaa soo baxay ilaa halaha waa ii qorayd camalada ina galo insha allah riyooyin badan oo ku arkay inuu camalad gala insha allah ilaah subxaana watacaalana waxuu ka rajeynaa inuu camaladiiga aqbalo walaahi hooya kuu shafeec qaadi doona maalinta qiyaama beesha waxaan leeyahay ilaah subxaana watacaala ka cabsado maanta walaahi camilaad isheeda oo ku jirtiin ilaah subxaana watacaala ka cabsado war dhallinyarada oo beesha ka dhasha waxaa leeyahay ilaah subxaana watacaala ka cabsado maxaa idinku dhacay war jihaadkan waa soo haleeshaan ilaah subxaana watacaala ka cabsano oo jihaadka soo haleelna intaas ay darma qaraabada eheleh si kastaba ha ahaatee arbacadii lasoo dhaafay ee toddobaadkii tegay ayay ahayd markii dagaalyahano aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ay weeraro waaweyn ka fuliyeen xarumo ku yaala magaalada muqdisho iyo duleedkeeda howlgalladaasi oo ay ku dhinteen xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa cabsi geliyey madaxda saraakiisha dowladda iyo shisheeyaha ku sugan xarunta xalana ee magaalada muqdisho nuuca weeraradaasina waxaa lagu sifeeyey inay ahaayeen kuwo xoogan oo aanan horay muqdisho u soo marin tobankii sano ee lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalk ayaa ganacsada ku dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsiga mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya ganacsade lagu magacaabo maxamed axmed ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ganacsadahan ayaa waxaa dilay sarkaal ka tirsan ciidanka loogu yeero haramcad ee dowladda federaalka waxaana la sheegay in sarkaalka wax dilay uu ku dhuumaalaysanayo hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay farxan qaroole oo ah taliyaha booliska gobolka banaadir ahna sarkaal haysta ciidanka haramcad sida ay sheegeen ehlada ninkan la dilay dilka loo geystay ganacsadahan ayaa dhacay saddex maalin ka hor waxa uuna intaas ku jiray firinjeer maanta ayaana la aasay qaar ka mid a ehlada ninkan la dilay ayaa warbaahinta kula hadlay goobtii uu aasku ka dhacaye waxaa dilay gacanka xaq daran baa dishay meeshiisa ganacsi goobtiisa ganacsi baa lagu dhex dilay asagoo iska ganacsanahaya ciidamada dowladdaa dilay sargaal hamaram casa aa dilay waana naloo diiday annagoo u jeedna oo aan maalka layidhaha naloo diiday inaan macnaha naloo soo xiro naloona qabto mana joogaa nala yidhi waana joogaa annagoo og hadda walaalayaal waxaan rabnaa inaan cadaalad helno oo ninkaas naloo soo qabto ninkaas gacan ka xaq daranaa dishay ciidamada dowladdaa dilay sargaal haram cadahaa dilay waa ognahay xaqiiqna waan u haynaa magaciisana waxaa la yidhaha cabdirasaaq barre maxamuud ninkaas waxaa lagu dilay ceelasha biyaha goobtiisa ganacsiga isagoo jooga oo shaqaysanaya xaafiiskiisa loogu yimid halkaasaa lagu dilay sidoo kale qaar ka mida ehelka ayaa iyaguna waxay yidhaahdeen sidan waxaa la yaab la ogeriisi nooga daran sidana loola dhaqmay dhib guuda horta ceelasha biyaha ka jira asbuucii dhoweed waxaan u malaynaa dadka lagu dilay shan qof lix qof ay ka badan yihiin askar iska socoto qorya wadata gabar samsam irideeda shaha ku karinaysay saddex beri lagama joogo afar beri xabadaa lagu dhiftay waa layska maraa wiilkan asagoo dukaankiisii gadanaya loo yimid nin sargaala ciidamada dowladda ka tirsan xidiglaha soo galay waryaa fur markuu furana xabadu qamqam ku sii nin la yaqaan oo sidaa waa nin la yaqaan cabdirasaaq barre maxamuudaa layidhaha waa xidigle waa gaal jecel waa niman layidhaha darisame waa la yaqaanaa sidaasaa loo yaqaanaa ninkaas maalin dhawed la dilay oo saddexda maalmood farinjeerka ku jiray oon dhibanayaashiisii aan nahay inaan horta cadaaladda u helna waa rabnaa waxaa kaloo jiro odaynimo guud ahaan uga hadlayaa dhibaatadu ceelashu qabaan maalin kasta waxaa nala ku dilaa sabab la'aan maalintii khamiista ee aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii askari ka tirsan dowladda federaalka uu magaalada muqdisho ku dilay haweenay dhaktarad ka ahayd isbitaalka digfeer warkii horeysal idinkala socoteen idaacadda islaamigaha alfurqaan waa inaga inta